إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay degmada towfiiq oo horay loo odhan jiray masaajid caligaduud ee shabeellaha dhexe mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro horudhac ah oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada masaajid cali gaduud ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe meydadka laba ruux ayaa laga soo saaray ceelbiyood ku yaala xaafad ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gebi ahaanba maanta dansan sistamyadii dowladda federaalka ee lagu qaadayay canshuurta guryaha magaalada muqdisho abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in uu burburay gebi ahaanba maamulkii tigreega ee taabacsanaa xukuumaddiisa mas-uuliyiin ka mid ah maamulka trump ayaa qorsheynaya in ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan dowladda maraykanka ay ka soo masaafurayaan gudaha dalkaasi madaxweynaha dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday qorshe lagu soo weerarayo dalkiisa laguna afgembinayo xukuumaddiisa diyaargarow ballaaran oo ku aadan ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa magaalooyinka jamaama iyo kuyabarow ee gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan dhulgariir xooggan ayaa saakay ku dhuftay waqooyiga dalka shiinaha من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo arbaca ah oo taariikhda hijriga ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan lix iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay degmada tawfiiq oo horay loo oran jiray masaajid cali guduud ee shabeellaha dhexe faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ah weerar cagmarina kula jarmaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalka oo kula hayeen degmada tawfiiq oo hore loo oran jiray masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe dagaal muddo kooban socday kadib waxaa si buuxda xeryihii dowladda federaalka ah iyo guud ahaan magaalada ah ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartii dowladda federaalka ah ayaa u qaybsamay wax la dilo wax goobta dagaalka isaga baxsaday iyo sidoo kale qaar maxaabiis ahaan ayagoo nool gacanta loogu dhigay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saaray dagaalka ayaana looga hadlay khasaaraha dowladda federaalka ah lagu gaarsiiyey dagaalka ka dhacay masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay degmada towfiiq lix iyo labaatanka rabadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo waafaqsan lix iyo labaatanka maarso laba kun labaatan iyo shan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay degmada towfiiq ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe dagaalka ayaa lagu qaaday maleeshiya murtadiin ah oo ashahaado la dirir ah oo dhowaan lagu soo jebiyey degmooyin iyo deegaano asbuucyadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ka cararay degmada towfiiq ayaa u firxaday dhanka deegaanka geelgub oo toban kilomitir u jira deegaanka xaaji cali halkaas oo ay mujaahidiintu uga daba tageen firxadkii murtadiinta siina kala ceeriyeen ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri degmada towfiiq oo sidoo kale loo aqoon jiray masaajid cali gaduud ayaa ah degmo istaraatiiji ah oo ay cadowga murtadiinta ah ee xoogga ku qabsaday ka abaabuli jireen hagardaamooyinka shahaadoola dirirnimada ah ee ka dhanka dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga walayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe bayaanka ayaa lagu yiri tirada horudhaca ah ee aan xaqiijinay in cadowga looga dilay dagaalkii maanta waa kow iyo toban askari oo dhimasho ah iyo dhaawaca intaas ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay shan murtad oo iyagoo maxaabiista ku jira gacanta ciidanka difaaca shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa dhanka kala qanimaystay hub iyo saanad ay cadowga uga carareen goobihii dagaalka ah ee degmada towfiiq iyo sidoo kale deegaanka geelgub ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ah oo sii socda ah ayaa lagu yiri taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa howlgallada geesiyada towxiidku oo ay ka wadaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu celiyey xukunka shareecada islaamka ah waxaa bayaanka lagu soo qatimay welilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
wahagaag iminkana war deg deg ayaa naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe waxaana warkan uu ku saabsan yahay xasan sheekh maxamuud haddaba cabdifitaax filibiin ayaa istuudiyaha soo galay cabdifitaax maxaa soo kordhay aad baad umahadsan tahay maxamed daahir cali sow war deg deg ah oo hadda ku soo dhacay xafiiska warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee muqdisho looga diray dayuurado nooca qumaatiga u kaca ah kadib markii uu dalbaday in si deg deg ah ay kusoo gaaraan magaalada cadalle oo ay ku soo dhowaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka dadka qaabilsan ammaankiisa iyo barotokoolkiisa ayaa waxay dareemeen cabsi dhanka ammaanka ah tan iyo markii saaka uu dhacay dagaalkii masaajida cali gaduud lagula wareegay ama degmada towfiiq ee mujaahidiintuna ay sidoo kale gacanta ku dhigeen deegaanka lagu magacaabo geelgub waxaa aada lagu howlanaa in xasan sheekh markaa muqdisho loo qaado aragti kala duwanaansho ayaa jirtay laakiin cabsida ayaa soo xoogeysatay taas waxay keentay in la go-aamiyo in xasan sheekh loo loola cararo magaalada muqdisho hadda ayaa la qaaday waxaa xusid mudan xasan waxa isaga iyo warbaahintiisuba ay sheegayeen maalmihii lasoo dhaafay in uu ku sugnaanayo degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasna uu dagaalka ka hagayo ilaa bay weliba oranayeen mujaahidiinta dib looga saaro deegaanada ay qabsadeen markaa gobolka shabeellaha dhexe ka midka ah haddana waxaa muuqanaysaa in ballantaasi aanay dhaboobin oo madaxweynaha dowladda federaalka in uu dagaal hago ama deegaano uu badbaadiyo iska dhaafe isagii ayaa naftiisii iyo lafihiisii la baxsaday oo loo qaaday dhanka iyo magaalada muqdisho geelgub cadallo waxay u jirtaa afar iyo labaatan kilomitr meel marka mujaahidiintu ay qabsadeen oo maamul ahaan wilaayo ay ka talinayso afar iyo labaatan kilomitr ciidanku way ka sii xageynayaan sababtoo ah ciidanka degmada difaacaya kuma sugnaanayo degmada sida caadiga ah ayaan ka hadlaya taas ayaa keentay baa laleeyahay marka baqdinta iyo kala cararka ee mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee cadalle gaar ahaan xasan sheekh in halkaasi lagala cararo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro horudhaca oo ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiinta kula wareegeen degmada masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe salmaan axmed ayaa ka waramaya weerarka cagmarinta ahaa ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimayaasha ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen magaalada masaajid cali guduud mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay sawirada ee qaabka u dhacay dagaalka iyo sida ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta u mariyeen askartii dowladda federaalk ee la isku keenay ee shaamudka ahaa halkaasina ku sugnaa sawirada hadda naga hor muuqanaya sawirkan koobaad oo kale wuxuu muujinayaa mid ka mid a difaacyadii ciidanka dowladda federaalk waa difaac bacaad ka samaysan sijaayad ayaa taalla dabcan waxaa ku sugnaa dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waana meelihii ugu horreeyey ee rasaastu ay ka shanqartay ciidanka dowladda federaalkana laga saaray sawirka labaad sidoo kale waxa uu muujinayaa dhufays kale oo ay ku sugnaayeen tiro ciidamo ah waxaa ka muuqda maanduuriyaha qaadka oo ay ciidanka dowladda federaalka aad u isticmaalaan xitaa wakhtiyada soonka sawirka saddexaad wuxuu muujinayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo maxbuus ah kaasoo ka mid ah askartii saaka lagu qabtay dagaalka ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masaajid cali guduud ama towfiiq sawirka afaraad wuxuu muujinayaa askari jeebaysan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo ka mid ah maxaabiista lagu qabtay dagaalka askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya oo si adag u xiraya askariga dowladda federaalka ka tirsan ee maxbuuska ah sawirka kale waa askari kale oo ka tirsan maxaabiista dowladda federaalka ee lagu qabtay dagaalka ciidanka mujaahidiinta ayaana gacanta ku haya oo raayada towxiidka ee kor u sida waxaa sidoo kale sawirkan kale ee muuqanaya uu muujinayaa afar askari oo maxaabiis ah kuwaasoo wejiyada loo qariyey islamarkaana barxad ku taala bartamaha magaalada lagu hayo dhabarka dambe waxaa ka muuqanaya ceelka magaalada iyo sidoo kale taawarka mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta sawirka kale waxa uu muujinayaa askari kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo isaguna si adag u hayo askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta sawirkan kale wuxuu muujinayaa meydka mid ka mid a ciidankii lagu dilay dagaalka ka dhacay tiro meydad ah oo ciidanka dowladda federaalk ee dagaalka lagu dilay ayaa e, markan la arkayaa waxaa sidoo kale e, markan e, sawirada ay soo muujinayaan e, ciidanka mujaahidiinta sanadaha kala duwan ee ay dagaalka e, ku furteen laba qori oo mid ak forty yahay ayaana muuqanaysa waxaa sidoo kale markan la arkayaa siliska qoriga beke amka oo ay rasaas badan ku jirto oo uu gacanta ku hayo askari ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoriga beke amka ee uu siliskaasi ku xirna ayaa sidoo kale ka mid ah saanadaha ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qabsadeen dagaalkii saaka ka dhacay ee magaalada masaajid cali gudood sidoo kale agabyada kala duwan ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen dagaalka ee sawir ahaana loo soo bandhigay waxaa ka mid ah mooto nooca labalugoleyda ah ee waxaa sidoo kale la arkaya bartamaha magaalada ayaa sawirkan laga qaaday xarumihii ganacsiga ee magaalada iyo wadada dheer ee bartamaha magaalada dhex marta ayaa markan e, muuqanaysa oo loo jeedaa sawir kalena wuxuu muujinayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya wadada weyn ee dhex marta ee magaalada masaajid cali guduud dhismayaasha iyo xarumaha ganacsi ee magaalada masaajid cali guduud ayaa sidoo kale e, sawiradooda e, lasoo bandhigaya taasoo ka tarjumaysa in magaalada masaajid cali guduud ay si buuxda u maamulayaan e, ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
meydadka laba ruux ayaa laga soo saaray ceel biyood ku yaala xaafad ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena cadnaan xaaji muxsin
maalintii shalay waxaa ceel ku yaala xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo laga soo saaray meedadka laba nin oo ku dhacay ceelkaas muddo lix saacadood ah ayay ku jireen ceelka ay ku dhaceen waxaana dadaal ay sameeyeen dadka xaafaddaasi ugu dambeyn lagu guulaystay in halkaasi laga soo saaro gudoomiyaha xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo ugu magacaaban maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ceelkii lamadii laankadhiyan hiraabtii markiisad saaxayti kadhiyan weli dadaal iyo rafaad iyo juhdi badan la biyobo alxamdulilah hadda maylaraahay sagaala sac la marahaysa aragaytan yaa laka guulaysadii waayo isku day badan maylaraahay iyo dadaal badan walku noogi ceelka maadaama may waa inshaada kuleel zaa'idahay oo dee haddana afshay hirinaayo markii dambe aqaflaka dhawe aqaftayla ku faji markii dambena ilaa iyo lamasacsisa haddana may waa inii oo may dadka qaata inii haddana hawadii oo leerlasi kabacdeen may la raayay madii si kas laka galo waayo may samayna inii marwaaxad iyo barnaamij walwelba iska hirhirnay si laka gala faday ya samaynay marwaaxadaan hariirini alxamdulilah hadda sagaala sahayta may la raayay inshagadaha ku bani may eed iyo eed bay waan ka maxsan dadkii juhdiga iyo dadaalka badan biyeen ya eed iyo eedan ka maxsanyin si kastaba ha haatee dhacdada naxdinta leh ayaa hadalhayn iyo baqdin gelisay dadka ku nool xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo iyadoo dadka aqoonta dheeraadka ah u leh ceelasha iyo khataraha ku geedaaman ay ku baaqayaan in laga fogaado ceelasha si lasaga ilaaliyo khataraha noocan oo kale oo sababi karta dhimasho iyo dhaawac waxaa gebi ahaanba maanta dansan sistamyadii dowladda federaalka ee lagu qaadaya canshuuraha guryaha muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali cabdulaahi sistem ay leedahay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo m g s soft ing ayaa gebi ahaanba dansan iyadoo shirkaddan horay loogu xil saaray in dowladda federaalk u qaado dhammaan canshuuraha guryaha ee magaalada muqdisho wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ayaa horay shirkaddan heshiis ula gashay kaasoo ahaa inay qaado lacago ay bulshadu ku tilmaameen sharci darro oo loogu yeero canshuuraha macaashka guryaha magaalada muqdisho warar ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in dansanaanta sistamka ay sabab u tahay kadib markii uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay madaxa shirkadda iyo agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo faysal maxamed xaanshi waxa uu khilaafku soo daahiray kadib markii agaasimaha shirkadda m g s soft ing cabdiraxmaan axmed uu xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda khamiistii aannu soo dhaafnay taa beddelkeedana uu u magacaabay shaqaale kale oo ku sii shaqeeya laakiin waxaa arrinkaasi ka biyo diiday agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka faysal maxamed xaashi arrintan ayaa keeni karta in la lunsado lacago badan dhanka kalena ganacsatada iyo bulshada muqdisho dib loo baado iyadoo lagu marmarsiyoonayo inuu ciladoobay sistamkii oo aan la kala garanayn ciddii lacag laga qaaday iyo ciddaan laga qaadin ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu burburay gebi ahaanba maamulkii tigreega ee taabacsanaa xukuumaddiisa waa kan cabdalla mukhtaar jilaani oo warkaa noo sii ambaqaada abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inuu burburay maamulkiisii maqaarsaar ka ahaa ee ka jiray dhulka tigree kadib markii looga awood roonaaday dagaalkii muddada dheer ka socday tigree hadalka abiy ayaa ka dhigan inuu si cad u qirtay jabka dagaalka gobolka tigree waxaana uu adeegsaday hadal ka duwan hadaladiisii hore iyo dabacsanaan abiy wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu talada u celiyo dadka tigree wuxuuna tilmaamay inuu kala diray maamulkii uu hogaaminayay kitaajo riidha sidoo kale wuxuu shacabka ugu baaqay inay iimail ugu soo gudbiyaan qoraal ay ku sheegayaan magaca cidda ay rabaan inuu hogaamiyo waa mar laga adkaaday xilliga uu sidan leeyahay abiy axmed laakiin reer tigre ayaanan ku qanacsanayn hadalka abiy axmed waxayna aaminsan yihiin inuu guulaystay dagaalkii ay kula jireen xukuumadda adis ababa welina diyaar u yihiin inay dagaalamaan waxaa cajiib ah in abiy axmed uu ka hor kufay qowmiyad aad u yar oo aan saddex milyan dhammayn oo la yiraahdo tigree isagoo doonaya inuu xoog ku qaato badda ummadda soomaaliyeed oo aqoon-yahanadu ku qadaraan labaatameeyo ilaa soddomeeyo milyan
mas-uuliyiin ka mid ah maamulka tram ayaa qorsheynaya in ilhaan cumar oo ah xildhibaanaad ka tirsan dowladda maraykanka ah laga soo masaafuriyo gudaha dalkaasi mar kale iyo cabdalla mukhtaar ilhaan cumar oo ah haweenay soomaali ah ayaa lagu wadaa in laga soo tarxiilo dalka maraykanka kadib markii ay isku bahaysteen xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee uu trump ka mid yahay maalqabeenka elon mask oo wakhtigan xil ka haya xukuumadda washington ayaa waxaa muuqata inay aada isku hayaan halka donald trump iyo ilhaan cumarna ayba weligood ahaayeen kuwo mucaarad isku ah haatan wuxuu qorshuhu yahay sida wararku sheegayaan in ilhaan laga qaado xilka kadibna lasoo tarxiilo hadal ay jeedisay ayaa laga dheehanayay walaaca ay ka qabto arrintaas si kastaba ilhaan iyo trump ayaa tan iyo mudaxilaadkii hore waxaa ka dhex jira khilaaf adag markuu trump soo laabtayna waxaa culays soo food saaray dad ay ka mid tahay ilhaan kuwa oo eedo ka tirsanaya trump maadaama uu dhaqamo badan laalay ilhaan ayaana ah haweenay u ololaysa qolooyinka qowmuluudka
madaxweynaha dowladda burundi ayaa shaaca ka qaaday qorshe lagu soo weerarayo dalkiisa laguna afgembinayo xukuumaddiisa waxaa warkaa noo diyaariya farxaan cali cabdulaahi everest indhaishimiye oo ah madaxweynaha dowladda burundi ayaa waxa uu sheegay in ay heleen xogo tibaaxaya weeraro ka dhaca gudaha dalkaas iyo afgembi lagu doonayo in talada looga tuuro waxa uu diray qaylodhaan xooggan oo ku aadan in laga hortago khataraha uu sheegay inuu wajahayo dalkiisa kuwaas oo uu tilmaamay in hadda lagu howlan yahay madaxweynaha burundi ayaa waxa uu qorshaha uu sheegay in lala damacsan yahay dalkiisa ku eedeeyey inay ku howlan tahay dowladda ruwanda taas oo uu sidoo kale ku eedeeyey inay taageerto jabhadda riita bara ee ka dhisan dalka burundi islamarkaana ay hayso dhabbihii m labaatan iyo saddex oo ka dagaalanta dalka suudaan qabsatayna meelo badan oo ka mid ah waddankaas waxa uu intaa ku daray in ruwanda damaceedu yahay afgembinta madaxda dalalka burundi iyo kongo eedeymahan ayaa dhankeeda ruwanda durbadiiba iska beenisay iyadoo gebi ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaantay walaaca haysta dowladda burundi ciidamada burundi oo ka mid ahaa howlgalka loogu yeero admis ee waddanka soo galay sannadkii labada kun iyo toddobadii ayaa iminka oo loo bedelay awsom dalka isaga huleelaya kadib markii dalalka dhaqaalaha ku bixin jiray ay awoodi waayeen mushaarka ciidankan islamarkaana raxanraxan ay ugu la'deen weerarada kaga imaanayay shabaabulmujaahidiin ciidamada shisheeye ee ku sugan guud ahaan waddanka ayaan waxba ku soo kordhin dagaalka guracan ee ay ku soo qaadeen dalka iyadoo taa beddelkeeda khasaare xooggan oo dhimasho dhaawac iyo hanti burbur kala kulmay al-shabaab oo ah ciidamo islaamiyiin ah oo u taagan la dagaalanka shisheeye iyo sidii waddanka looga hergelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka si kastaba dalkan cabsidu soo food saartay ee burundi ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ciidamada shisheeye ka joogaan soomaaliya ee ku howlan burburinta iyo baadiyeynta ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xilli ay u werwersan tahay amniga dalkeeda
diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa magaalooyinka jamaame iyo kuyabarow oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wariyaasheena maxamed sheekh cali iyo cali aadan ayaa noo faahfaahinaya warar umuuraha ku saabsan waxaana ku horumaraya maxamed sheekh halkan waa deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose wakhtigan waa xilli habeen ah iyadoona ay suuqa weyn ee deegaanka kunya barrow ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida carruurta dumarka iyo ragga bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn u dukaamaysanaya iyadoona magaalada meel walba oo ka mid ah lagu xardhay raayada tawxiidka waxaana sidoo kale ku xiran oo ii muuqanaya een, leerar aad u fara badan kuwaasoo dhinac waliba oo ka mid a magaalada lagu xidhay waxayna ku tusaysaa oo ay muujinayaan bilicda magaalada haatan waxaa ii muuqanaya bulsho aad u fara badan waxaana taaganahay bartanka ee suuqa weyn ee deegaanka kunyo barow Een, dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koodi karin waxaa mikrofoonka warbaahinta alfurqaan la dhex mari doonaa qaar ka mid a dadka een, ka dukaamaysanaya goobaha ganacsiga ku yaala deegaanka kunyo barow dhawaasaha magacayga waxaa la yidhaha injineer siyaad nuur siyaad waxaan iibinayaa alaabta ciidda ayaan iibinaya waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo insha allahu tacaala ciid mubaaraga soo socota iyo nasriga soo socda ayaan rabaa inaan soo dhoweeyo barowga ciidda bal ka waran marka faahfaahin dheeraad naga siiso maasha allah ciiddan waa ciid ku soo aaday oo ilaahay noo soo aaday een, nasri iyo barwaaqo iyo maaragtaa ay, een, een, maaragtaa insha allahu tacaala barwaaqa ilaahay inuu nagu soo aado weeyaan marka si fiican saacad waa xilla habeen ah hadda waxaa een, suuqa bal ka warbixi suuqa hadda habeenka waxaan ka seexanaa lix saac toddoba saac laga seexdaa dadka waxay kala ganacsanayaan waxaa la kala geenaa qoryihii oo ciyaalka ugu ciidayeen iyo bustooyinka ciyaalka waa ka hadda aniga gacantaan ku hayo waa ujeedaa maaragta iyo gabdhaha waxay gadanayaan niqaabkii dharkii baatigii waxbaa la gadanayaa adiga haatan maxaa iibinaysaa oo dul fadhisaa waa kana bustooyinka noocaan gadayaa ti ciyaalkaan gadayaa moobeelada takbiirta ayaan gadayaa haatan waxaan soo galnay carwada weyn ee tawakal electronic Een, soo dhow magacaaga cabdicasiis cabdulcasiis een, see loogu diyaar garoobayaa een, ciidulfidriga deegaanka kunyi barow Ee, maasha allah si fiicanoo looga dareemayaa ciidda ee, bisha ramadaan ee, markay maraysa labaatan ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqa suuqa si fiican si loogu diyaargaroobayo ciidda ciidulfidriga suuqa ujeedda aad buu zaxmadiisu u badan yahay waa ujeedda waa xilli oo dambe oo maaragteen oo Afar saac lagu afar sii saac dhaweeyo.
lagu sii dhow yahay magaalkana uma maleysanaysa inay afar saac la joogo waxaa u Wuu maleysaa camran aa uu camran yahay haadad waxaa arkaysaa oo cusub oo magaalada hor si hore oo u joogin oo hadda ganacsi soo soo dhigteen oo maalmaha ciidda maaragteen dadka ay la ciidana ka faa'iidaystaan si fiican Een, maadaama ciidda ay soo dhowaatay dadka see wax u iibsanayaan waxyaabaha in badan ay iibsanayaan maxaa ka mid ah maasha allah waxaa ka mid ah kabaha ka mid ah alaabta ciyaalka oo jokaatalada ay ku ciyaarana ka mid ah dharkaa ka mid ah waxyaalaha kale ka mid ah sida shoobinada iyo elektroonigaba intaba ay ku jiraan waayahay macaamiishiina ciidan maxaa usoo kordhiseen macaamiisheena waxaa usoo kordhinay kabaha oo rag iyo dumar ah alaabaha ciidda oo ilmaha ay ku ciyaaraan iyo waxyaalo la mid ah sida eh, shoobinada oo usoo diyaaran iyo dharka iyo macawiisyada iyo kabaha aad baad umahadsan tahay Een, ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga cabdiqaadir cabdulaahi abubakar diyaargarowga waayahay diyaargarowga ciidda ka waran maasha allah alxamdulilah aad iyo aad aad iyo aad waa aad u fiican yahay diyaargarowga si fiican waa kaasa Een, maxaa hadda kuu muuqda maadaama xilla habeen ay tahay hadda maasha allah nabadgelyo iyo caafimaadaan ku afurnay alxamdulilah taraabiixan soo dukanay cishaha waa kaasa ganacsigayna maasha allah kana waa kula- wuu kala socdaa Een, ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adagoo ku bilaabaya magacaaga magacay waa cabdulqaadir shariif cabdulqaadir Een, cabdulqaadir sidee loogu diyaar garoobayaa ciidda deegaanka kunya barow maasha allah ma- boqolkiiba boqol eed la diyaargarooya maasha allah macaamiishiin maxaa usoo kordhiseen ciidan ciidan walbadans ay kordhiy Sidii- sidii oo marka manaa oo walba- wax- walbadans ay kordhiy oo maasha allah eh
waayahay markaana waxaan soo galnay mid ka mid ah dawarlayaasha kala een, dharka een, ugu horreyn kusoo dhow idaacadda alfurqaan magacaaga magacayga abtiga
adigaa soo dhowow een, diyaargarowga ciidda bal ka waran alxamdulilah ilaahay baa maxadis kale ciiddii aad iyo aad waxa waaye sanadkan way isku toosan tahay waxay kulmeen ciidadkii iyo bishaarooyinkii alxamdulilah waa iska mudoonah alxamdulilah
wallaahi zaa'id waaye dharka hataa waa buuxsama harqaamada dhan ay buuxsameen ilaa micnaha ee, waxaa waaye ee, intay harqaamada buuxsamaan meelaha kale loo dhiibin hataa si fiican maasha allah shaqadu way kala socotaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waxaa la yidhaha farxiya cabdicali farxiga ha- halkan maxaa u taagan tahay waxaan u taaganahay maasha allah farxad aawaada iid wanaagsan ayaan ku iidaynaa maasha allah iid dambena haatan waxaa joogtaa xarqaan maxaad ka soo doontay xirqaan waxaan ka soo doonay maasha allah dharka dharka iidda diyaargarowga ciidda bal ka waran een, deegaanka kunya barow si fiican u socotaan u jeednaa si fiican maxaa kuu muuqda haatan suuqan joognaa een, maxaa kuu muuqda waxaa ii muuqda ee, ee, caruurtii oo ciyaaraysa dadkii oo iidaysanaya gawaadhidii oo istaba maraysa safarkii ahaa kii joogay mashquul baa ii muuqanaya dee.
iyadoo ciiddii aan la gaarin waxaad u moodaa in ciiddii la joogo sidaasay u eg tahay badee si fiican markaa diyaargarow khayruulcaadiya ayaa jiro iyo aada u qurux badan magacayga cabdiraxmaan sheekh xasan cabdiraxmaan oo sidee loogu diyaargaroobayaa ciidul fidriga si wanaagsan insha allahu tacaala aan ugu diyaargaloobeynaa sida ka muuqata carwada diyaargalow zaa'ida aan di- u diyaarinay dadweynaha noo imaan doona insha allah si fiican maxaad eh, macaamiishiina u diyaarseen waxaan u diyaarinay eh, electronic raqiisa halwar raqiis ah maaragtay oo qiimo jaban lagu sii doono buskudka oo aad iyo aad maaragtay kii carafta badnaayo oo- oo halwa boqolsoon Een, ugu horreyn kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga magacay waa cala xuseen xasan ibraan yarow oo lankasoo alaelay waa yahay diyaargarowga ciidda deegaanka kunyabarow bal ka waran deegaanka diyaargarowga iyo dukuunya barow maasha allah boqolkii boqol iidihii horey unaha marnay ini iidun boqolkii boqol iyo dhanka duugunta sida maarna bashaaraadka badan oo isku daba dhiyaw sida nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala een, sida galgaduud sida maanaha gobolka shabeellada hoos gobolka shabeellada- shabeellada dhah een, maanta dareenkan boqolkii boqol may hani- ayn- iidanka dareemana ciid yoonaytow soong yoonaytow faraxaad badan inahaska aadi ya iidoy horanka dawowna haddana sida kale ganacsigana waa boqolkii boqol sareeye Een, dadka ayaa wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxad aan halkan kusoo koodi karin
waad mahadsantahay maxamed markaana cali aadan oo ka waramaya jamaame sida looga diyaargaroobayo ciidulfidriga
magaalada jamaame oo ka mid ah magaalooyinka gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa diyaargalowga ciidda bulshada ayaa si weyn ugu mashquulsan goobaha lagu iibiyo dharka kabaha iyo agabka caruurta mid ka mid ah howlwadeenada caruus hayfo ayaan ka waraystay waxyaabaha ay kusoo kordhiyeen carwada xilligan ciidda iyo sida ay ugu adeeganayaan bulshada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad ka mid tahay ganacsatada ee degmada jamaame ciidan iyo ciidihii hore maxaa u dhexeey qaabkay ugu diyaargalowdeen alxamdulilah ee bahda arfurqaan waa salaamintiin boqolki boqol ee, adigoo haddii wareysanaya horteyda taagan ee, waxyaalo fara badan haddan aan kusoo kordhinay ee, caruus wahayfa ee, sida qalabka ee, jiifafkii iyo dhar kaabo iyo waxyaalo fara badan aan keena dharka ciyaalka oo noocyo oo saakooyin cusub oo kifaax iyo mimtaaz iyo rando iyo riyaan noocyadaasna waa keena dhanka kale aweys oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey agabka caruurta iyo qiimaha la iibiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaba abees maxamuud madey oo qalabkii waxaa waaye ilmaha ciidda ku ciidaan oo sidan oo booto bajaajka iyo baawurada iyo maxaalaas oo baawurta yaryar bajaajka malayga iyo waxyaalo fara badan oo gala bawa- baawurta yaryar kan waxaa waaye waa alqabtarta weyn waaye marka lacagteeda waa afar door waaye taasna waa yariis waaye lacagteeda laba door waaye bajaajkan weyn bajaajka weyn waxaa la gadaa waa saddex doolar midda kale laba doolar waa kala tahay malaygan waa hal doolar kii kale malaygas dheer waa malaygas weyn waa hal door e bar waa kaliyiin marka ilmaha qaabkay ugu ciyaarayaan hadda sida helikobtartaanoo kale qaabkay ilmaha ugu ciyaarayaan helikobtartan waa kana inta la shida kadib waa kana noocan waaye aada u fiican tahay marka waa ilma aada ugu dheelaya marka intaa shaqabtan iyo birqbirqaan le laga rabaa maya maya waa soconaysaa waa kana waa soconaysaa waa soconaysaa laakiin kor uma kici karta ma maya maya kor ma u kicisa waa Ah, kor kale ay ku soconaysaa soconeen Ah, ilmaha ka waran marka siday u gataan waa ilma aada u gataan ilma aada u gataan halkan waxaan ku hayaa alaabta ilmaha ku cayaaraan waxaa ka mid ah qoriga baabuurka bistolooyinka bajaajada dhammaan halkanaan ku hanaa waa caruurta ku- eh, alaabta ay ku cayaaraan ciida ayaa halkan ku hayaa waxaa ka mid ah qoriga oo kaleeta ah ha- eh, qoriga waxaan gadnaa xabadkii waxaan gadnaa lix dolar waxaan gadnaa bajaajada shan dolar lix dolar ayaan gadnaa ciidda ayaanu soo fool leedahay diyaargaroob badanaan ku jirnaa waxaan sidoo kale booqannay harqaanada lagu tolo dharka kuwaas oo noo sheegay inay shaqada si habsame leh u socoto ayna dadaal badan geliyeen sidii ay macaamiisha ugu dadeji lahaayeen tolista dharka waxayna bulshada ugu baaqeen inay dharkooda kasoo doontaan
jazaakillah waan dhawaa walaal haashin waxaan isaaq ayaa layidhahdaa Ee, xaaladan la joogo horta waxaan u diyaargaroynaa insha allah ciid baan u diyaargarooynaynaa diyaarin baan ku jirnaa haa, diyaarin aad iyo aad bulshadaan u diyaarinayn ka waran marka ciidihii hore iyo ciidda maxaa farqi oo u dhexeeya maasha allah limaada way kala duwan yihiin oo macaamiisheena tii hore iyo tan hadda la joogo tan hadda joogo aad ay u badan tahay maasha waxaan saddex bilood aan shaqaynayni waxaan u arkaa inay bulshada hadda ay kala badan tii hore inay ka badan tahay midaan hadda iyada ah macaamiishaad maxaa macaamiisha waxaan ugu ugu baaqaysaa baaqaya insha allah si nabadgelya inay ku ciidaan insha allah ilaah idinkiisa dharkoodan ay noogu imaadaan wixii hore ay u qaateen wayba qaateen waxaad u dambeyn ay noogu imaadaan insha allah saasaan rajaynayna abdullahi meydin ugu dambeyn magaalada jamaam ayaa laga dareemayaa farxad iyo firfircooni ku aadin maalinta ciidda warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina dhulgariir xooggan ayaa saakay ku dhuftay waqooyiga dalka shiinaha wararka ka imaanaya shiinaha ayaa ku waramaya in waa berigii hore ee saaka ah qaybo ka mid a dalkaas uu ku dhuftay dhulgariir xooggan kaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay afar dhibic labo dhulgariirkan ayaa si gaar ah ugu dhuftay deegaanka yungyim oo hoostaga ah magaalada langafaan ah ee waqooyiga gobolka hebaay ee dalka shiinaha xarunta shabakadaha dhulgariirka ee shiinaha ayaa sheegtay in dhulgariirka uu ka dhacay meel qoto dheer oo oogada dhulka ka hoosaysa labaatan kilomitir telefishinka dhexe ee shiinaha ayaa sheegay in dadka ku nool caasimadda beijin ay dareemeen xoogga dhulgariirkaasi waxaana qaar badan oo ka mid ah shacabka caasimadda ay heleen fariimo digniin ah kuwaas oo loogu soo diray taleefanada gacanta loogana digayo dhulgariirka aaladaha la socda dhulgariirada ee shiinaha ayaa sidoo kale diiwaangeliyey shan dhulgariir oo yaryar kuwaas oo iyaguna ka dhacay isla deegaanada uu saakay ku dhuftay dhulgariirka weyn maamulka shiinaha ma uusan sheegin wax khasaare nafeed ama waxyeello hanti oo ka dhashay dhulgariirkan shiinaha ayaa ka mid ah waddamada dhaca qaaradda aasiya ee ay ku badan yihiin dhulgariirada kuwaas oo geysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga intaasi idinkana aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu